Agaasimaha Howlaha Guud Maamulka Gobolka Banaadir Cabdirashiid Ibrahim Maxamed ayaa dhagax dhigay wado interlock ah isla markaana laga hirgeliyay waaxda barwaaqo ee degmada Warta Nabadda kuwaasi oo isku xidha wadooyinka Warshadaha iyo Sodonka ee xaafadda Xamar Jadiid. Munaasabadda dhagax dhigga waxaa ka qayb galay guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, guddoomiyaha degmada Warta Nabadda Marwaseyne Maxamuud Warsame, haweenka degmada iyo marti sharaf kale. Guddoomiyaha degmada Warta Nabadda Marwaseyne Maxamuud ayaa sheegtay in wadooyinkan ay muhiim u tahay isku socodka bulshada iyadoo xustay in shacabka degmada Warta Nabadda ay door ka qaateen dhismaha wadooyinkan.
baahiyo badan oo jira awgeed iyo codsiyo badan oo bulshada ka yimaaday annagoo fiirinayna wadciga magaalada iyo biyo mareenadeeda iyo biyo dega iyo sida ay tahay qorshaha koowaad wuxuu ahaa inaan bal isla fiirino inaan laami ka dhigno halkan fursadaha jira awgood iyo baahida taagan waxaa inoo suurta gashay inaan halkaa ka dhigno wado weyn oo interlog ah oo caalami ah oo aan rajaynayno insha allah in aysan waxba laamigii iyo aysan uga baahnaan doonin hadduu ilaa idmo waxaanan ka tusaale qaadan doonaa waaxaha kale iyo qeybta kale ee waaxdan barwaaqo ee hadda sida wanaagsan interlog ugu socdo oo wadooyinkan oo kale aan ka hirgelinay waxayna go-aankaas ka soo baxay odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada waaxdan ku dhaqan ee hadda hawshan gacanta ku haya ayagoo nagula soo noqdayna taladooda iyo go-aamadooda una deennay howlaha guud ee maamulka gobolka iyo injineeradii shaqadan sida quruxda badan usoo design gareeyay kulana xisaabtami doona insha allah agaasimaha howlaha guud maamulka gobolka banaadir cabdirashiid ibraahim maxamed ayaa bogaadiyey sida ay maamulka degmada warta nabadda iyo bulshada iskugu xiran yihiin una dhisayaan degmooyinkooda reer wardhiley runtii wax weyn ay qabsadeen ayagoona soo karsana ayaga maamulkoodii maamul walbo degmadana saasaa laga rabaa xamar dhismaha ka socdana waa iskaashi maamul iyo dadka shacabka baahiya markay arkeen dadkii u istaagay inay garab istaagaan maamulkoodii taasna caasimad waxay abuuraysaa inay horumar samayso qurux badnaato waddada weyn oo runtii hal kilomitir u dhow oo laba jidoo halbowla isku xidhayso saaka in dhagax dhig aan u istaagno farxad weyna noo wada tahay ka maamul ahaana qaybteenna howlaha guud iyo gobolka banaadir anoo wakiilka ahna waxaan idin balqaadaynaa inaan waddada contributionkiina laga rabay hadday aqoon tahay hadday injineeran tahay haddii shirkadu nooga baahato qalab wixii aysan awoodin ee nooga baahato intaba diyaaralana dhagax dhigga wadooyinkan ayaa muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha isaga kala goosho xaafadaha kala duwan ee degmooyinka gobolka banaadir